halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad si toosan nooga dhegaysanaysaan muwjadaha gagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka afartan iyo sagaalka mitirban hirarka afamyada geeska afrika iyo internet-kood nagala socotaan v o a somaly com
ramadaan alkariim dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa arbaco bisha julayna waa shan iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka idaacaddana saaka ee caalamkana waxaa si wada jira idinkugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo cabdiraxmaan xuseen fure
wallaahi qalbigaygu maxaan idhaahda ma itaal baan leeyahay baan idhahda yah ma dadkan ka caqli badanahay baan idhahda maya waxaan leenahay xidhiirkaasi ma aha imminka wuxuu bilaabnay sagaal iyo toddobaatankii iyaan samaynay safaaraddii ugu horraysay ee jaina halkeen waa tahay dhegaystayaal wuxuu ahaa madaxweynaha jumhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geedleh oo ka hadlayay xiriirka jumhuuriyadda jabuuti iyo shiinaha warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale ee saaka iyo caalamkana aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah dalalka khaliijka oo walaac markiiba ka muujiyey heshiiska dalalka quudaha waaweyn ee dunida iyo dalkaasi iiraan ee hubka nukleerka ah ee dalkaasi iiraan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dalalka quwadda waaweyn ee dunida iyo dalka iiraan ayaa shalay gaaray heshiis muddo la sugayay oo ku saabsan barnaamijka hubka nukleerka ee dalka iiraan kaasoo dalka iiraan faraya in gebi ahaanba ay ka laabato samaysashada hubka nukleerka ee dhanka gulufka ama colaadda iyadoo taa beddelkeeda iiraan laga qaadi doono cunaqabataynta dhanka dhaqaale ee haatan saaran heshiiskan oo ah taariikhi ayaa lasoo afjaray kaasoo in muddo a socday ku dhowaad labiyo toban sano oo dhinacyada wadahadal wadahadalladu u dhexeeyaan ay isku fahmi lahaayeen inay heshiis gaaraan taasoo mararka qaarkoodna keentay daandaansi laga cabsi qaba xilligaasi inuu horseedo inuu dagaal ka dhaco bariga dhexe xubnaha labada aqal ee dalka maraykanka ayaa haysta muddo lixdan maalmood oo ku qiimeeyaan qodobada heshiiskaasi si ay u meelmariyaan inkastoo markiiba ay soo baxeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo iyagu ka biyadiida heshiiskan madaxweyne barack obama ayaa heshiiskan soo dhoweeyey isagoo sheegay inuu u adeegsan doono awooddiisa diidmada qayaxan haddii xubnaha labada aqal aysan heshiiskan meelmarin
dowladda griega ayaa baarlamaanka waxay u gudbisay sharci isagu la xiriira baxnaaninta dhaqaale ee cusub iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi alexis sipras uu ku cadaadinayo sharci dejiyaasha inay taageeraan barnaamijkiisa adag ee dib u habeynta dhaqaalaha oo ay ka codsadeen amaabixiyaasha dalalka yurub taasi uu lagu bedelayo lacag caddaan ah oo dalkaasi uu aada ugu baahan yahay sharciga oo loo gudbiyey talaadadii ayaa waxa uu qeexayaa canshuuro cusub dib u habeyn xagga howlgabka ah iyo weliba maalin adag oo lagu sameynayo maaliyadda dowladda dembixiyaasha yurub ayaa waxa ay ka dalbadeen baarlamaanka inuu ansixiyo tallaabadaasi arbacada maanta ah taasi oo bilow u noqonaysa wadaxaajoodyada samata bixinta dhaqaalaha ee kale ee cusub oo gaaraysa ilaa iyo sagaashan iyo siddeed bilyan oo dollar dadka arrimahaasi falanqeeya ayaa waxay sheegayaan in heshiiskan cusub ujeeddadiisu ay tahay in griega lagu sii hayo uuna kasii mid ahaado sagaal iyo tobanka dal ee isticmaala lacagaha euro badariga howlgabka ee dalka koonfur africa desmond tutu ayaa lagu soo waramayaa in la dhigay isbitaal ku yaala magaalada capton ee dalkaasi koonfur africa kadib markii uu xanuunsaday qoyska tutu ayaa sheegay in la rajaynayo inuu isbitaalka ku jiri doono muddo laba maalmooda haddaba badarigaasi weyn ee desmond tutu ayaa cudurka kansarka laga daweeyey muddo sannado ka hor tutu oo ah siddeetan iyo saddex jir ayaa ku guulaystay abaalmarinta caanka ee loo yaqaano nobel beace prize sannaddii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo afarti xilligaasoo abaalmarintaasi ku helay kadib markii uu ka soo horjeestay xukunkii midabta koorka ee xilligaasi ka jiray dalka koonfur afrika
ciidamada ciraaq iyo xoogaga ay isbaysanayaan ayaa weeraray fariisamaha kooxda daacish salaadii shalay ahayd ee agagaarka ramadi taasoo ay ku damacsan yihiin islamarkaasuna ay tahay riixidii ugu dambeysay inay dib ugu qabsadaan ambar oo gacanta ugu jirta kooxda daacish sida ay ku warramayaan abbaanduulayaasha ciidamada dowladda ciraaq ayaa waxay ku dhawaaqday in duulaan adag ah ay ku qaadayso ambar saacado kadib markii isbahaysiga ah uu horseed ka yahay maraykanka uu duqeymo xoog loogu geystay goobo aan ka fogeyn ramadi halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington waxaa si xowli ah dalkaasi jabuuti uga soconaya mashaariicda horumarineed ee ay maalgelinayso dowladda shiinaha iyadoo maalgelintaasina ay tahay mid baaxaddeedu ay tahay xoojinta isdhexgalka dhanka dhaqaalaha ee dalalka geeska afrika wariyaha v o a ee dalka jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan noo soo diray mashaariicda isdabajooga ee wakhtiyadan dambe dowladda shiinuhu ay ka hirgelisay jabuuti waxaa ugu weyn oo lasoo qaadan karaa tareenka cusub ee isku xidhaya jabuuti iyo etoobiya laba madaar oo cusub oo loogu talagalay inay ka jawaabaan heer kaste oo la xidhiidha shixnadaha xamuulka ee kaargooga loo yaqaan biyaha laga soo qaadayo etoobiya ee lagu soo faruuri doono degmooyin ku yaalla jabuuti goob ballaadhan oo ka mida aagaga dhulka ka caagan cashuuraadka oo shiinuhu ugu talagalay inuu ku soo uruuriyo qaybo ka mida waxsoosaarki uu dhoofiyo degmada iyo mashaariic kaloo iyaguna ka qayb qaadanaya horumarka jabuuti iyo dardargelinta isdhexgalka dhaqaalee dalalka afrika dhinaceeda bari madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo aan weydiiyey sababta shiinuhu mashaariicda intan la-eg uga hirgelinaya jabuuti markii madaxweynuhu uu dhaqaajiyey mashruuca biyaha laga soo qaadayo etoobiya ee la keenayo jabuuti ayaa igu jawaabay wallaahi qalbigaygu maxaan idhaahda ma itaal baan leeyahay baan idhaha yah ma dadkan ka caqli badanahay baan idhaha maya waxaan leenahay xidhiidhkaasi ma aha imminka wuxuu bilaabmay sagaal iyo toddobaatankii iyaan samaynay safaaraddii ugu horraysay ee jaina halkeen intaa xisbiga shuuciga ay ahaayeen ay waxbana haysanna annagu kuwa ka wareegay weligii ma noqon waxaan garanayaa in waddannada qaarkood ee afrika ay tahay waan u ordeen kolkii lacag meelaha soo duldhigeen imse goorbay nala hadleen waxaan idha annagu shiina qudhaataan naqannaayo kaa shuuciga miskiinkaan la joogayna abaalgudkii baan u malaynayaa gudoomiyaha maamulka dekadaha iyo aagaga ka caagan cashuuraadka jabuuti abuubakar cumar ayaa ii sheegay in mashaariicdan ay yihiin qaar baaxaddoodu ay ballaadhan tahay wallaahi waxaa ugu jirta jabuuti faa'iido weyn waayo sidaad sheegtay dekadaha aan dhisayno dhabooyinka xadiidka ah waddooyinka wax loo dhisaya maaha dhaqaalaha jabuuti uun waxaan anugu aan tiigsanaynaa inaan u shaqayno adeqoiyoieeanka malyuun oo qof oo ku nool suuqa barwaaqa sooranka komeza marka waa wax ka badan jabuuti infrastructurekan aan dhisayno gudoomiye ku-xigeenka isbahaysiga mucaaridka siyaasadeed ee u s n ee jabuuti ahna xildhibaan ka tirsan baarlamanka jabuuti ismaaciil geedi xareed ayaa iga warramay dhinacooda siday u arkaan mashaariicdan horumarineed markay waxaad danta dalka tahay ama waxaa dalka dhisaya ay tahay ama waxaa dalka qaali u ah markay tahay macaalid iyo maxaamud ma jirto waa inaa wixii fiican la ayido weeyaan anugu waxaan leeyahay markaa bariisaanku waxaa iminka dhulka waxaa haddii anfrexitur waxa laydhaha haddii la samayninna dal hore ma maro waxaan leeyahay bariisaanku wuxuu qabtay wax weyn oo dalkeena maaragtay wax weyn u qabanaya uu qabtay marka annagu waan ku habiliyayna bariisaanka wax fiican waad qabatay baan leenahay waxaan leenahay halkaan ka wadaan leenahay waayo markay tahay wax dalka wax u taraya wax dee haba yaraatee macaalid baa la sii jira inkasta oo marka hore waxba aan dadkaan cabbaanaynin laakiin iminka waxaan leenahay si fiican bay dowladdu dhaqaaqday wax fiican bay dhisaysaa dee haddaan qano ku beernaan wax kaloo ka si fiican baan ku beeranaynaa marka wax fiican bay wadaa oo waxaan leenahay wixii weliba arrintan anfrastructureka waa wax qaala weeyaan hadday boor tahay hadday maydaan hadday tahay hadday xadiid tahay xadiidka taraan hadday tahay marka waxaan leenahay alaabtu iminka inkasta oo dee dowladdu kolley aan waxyaal waxbay hagaajinay may hagaajisaan leenahay haddan iminka meel fiican bay ka abbaartay weel fiican bay ka wadaa marka waxa anagu anigu ma wada iyo hebel ma wada maahan qofkii waxaa waa inaa la hambaliyeeyo weeyaan inaa shacabka loo tawiya markaa miisaanka waxaa leenahay wax fiican buu qabtay uu maatan yahay waan hambaliyaynaynaa waxaa leenahay wixii kale dabacaynkaana waanagu waan ku daba joogaynaa baan leenahay dee wixii kale inkastoo oo dee fikradaha aan iska haysan haddana wixii fiican uu qabto waan ku daba joogaynaa agaasimaha guud ee shirkadda korontada jabuuti jaamac cali ayaa i tilmaamay in mar kastoo madaxweynuhu uu dhaqaajiyo mashruuc cusub ay ugu tala galaan dhinacooda qorshaha korontada ee ku saabsan dabka ay u baahan doonto goobtaasi horta eeg waa run oo wakhtiyaal tobankii sane u dambeeyeyba muxuu ahaa horumarka waddankeennu aad iyo aad ayuu mataqaana hore ugu kacay si aan yani fududayn taana xamdiga horta ilaahay baa leh ma hadda labaanna waxaa leh fogal arag ka danka madaxweynena ismaail cumar geele annakuna kolba marka la maareeyo ee la wax loo amba qaado isla markaabaan mashruuciiga bilownaa oo markii laga hadlayba aeroport baa laga dhisi doonaa biciley isla markaaba qorsheynta waan gashanay garan oo annakuna isla inta inta aanan aeroportkaasi ayna diyaaradi ka duulin waxaan filaynaa inaan anagu isla koraankii gaarsiino waa wax isla socda waxaynu ognahay muddo dheer inaad soo ahayd agaasimaha guud ee shirkadda korontada ee jabuuti waayo aragnimo ballaadhan aad u leedahay jabuutina inta badan degmahan marka loo hadlo la bido in xagga koraanka ee waayo aragnimo ziyaada ayn ku leedahay dowladdii federaalkeen soomaaliya waa tan degtay waa dal dhismaya iminka waayo aragnimada haddaynu uga faa'iideyno walaaladeen markay u baahdaan maxaad odhan leed wallaahi anagu had iyo jeerba waxaan nahay hadday tahay soomaalida iyo hadday somalilan tahaydba kolba wixii wax nooga baahda fikrad waan siinaa wt labadaba halkana kol baan fikrad ka dhiibtay taas sawdkana kol baan fikrad ka dhiibtay waanaan ka dhiibaynaa hadii jeer sidii looga baahdo rabadaan muse v o a jibuuti
waa tahay mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington inkastoo ganacsiga magaalada colombus ohio ee dalka maraykanka uu yahay mid wanaagsan ayaa haddana ganacsatada soomaalida waxaa soo wajahay culays dhanka ganacsiga ah kadib markii dukaamada hilibka xalaalka loo yaqaano qaarkood ay dowladdu kaba jartay kaararka cuntada ee loo yaqaano fooristam iyadoo markaasi dadka masaakiinta ama kuwa soogaleetiga ah ee dalka maraykanka yimaaday iyo carruurta kaararkaasi la siiyo oo ay ku gataan cunto haddaba arrintaasi wariyaha v o a ee gobolka ohio cabdikaafi yuusuf aadan ayaa wuxuu ka waraystay ganacsade maxamuud xaaji aadan wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal inuu uga waramo ahmiyadda u leedahay dukaamada hilib xalaalka bulshada soomaaliyeed
markaan kaaga waramo hilib xalaalka ama dukaamada layidhaahda grocery storeka ee soomaalidu in badan oo kamida ku leedahay magaalada colombos iyo magaalooyin kaloo maraykankaba ka mid ah muhiimad fara badan buu soomaalidu u leeyahay maxaa yeelay waa business dadku ay intooda badanba u baahan yihiin ama qof kastaba u baahan yahay sidoo kale waxaan ku arkaa dukaankaaga oo hadda ku suganahay cuntooyinkii iyo subagii soomaalida iyo wixii soomaalidu ay wadankii ku haysatay oo dabcan aan inta badan laga helinin wadamadan oo kaleeto hilibxaaladoo dhan ma waxaad keentaan waxyaaba noocaas oo kaleeta ah oo ay soomalidu baahan yihiin mise waxaad ka heshaa wadanka oo waxaan calaamadaha ku dhegan waa iska calaamadaha kudhejiseen run ahaantii alaabahaad arkaysid oo wixii wadanka innaga laga isticmaali jiray ah wadankii baa toos looga keenaa laakiin meelo dhexaa la soo mariyaayoo lagu soo warshadeeyaayoo lagu soo habeeyaa haddana waxaa la soo geliyaa waddanka maraykanka si sharci ah oo waxaad arkaysid waa dukumenti ay soo maraysay f d a-du ay ogolaatay waxaanu cunto saxa oo xalaalah oo la gadi karo inay tahay f d a haddayna ogolaaninna cidna kuma gadi karto waddankana ma soo gelin karto waxaana lagu gadaa waddanka kan laakiin halkan wax lagu sameeya maaha alaabtaas iyada hoo sida macsarada subaga oo noocyihiisa kala duwanaya waxyaalahan la midka oo dhanba
waxaan maqaal lagu ah in laynka jartay ama in soo fuulay culaab ah in kaarka cuntada ee loo yaqaano fuulistanbaha oo uusan ka shaqaynin inta badan ama gebi ahaanba dukaamada hilibxaalada ah ee ay soomaalidu ku leedahay gobolkaani ohaya gaar ahaana magaaladan colombus bal arrintaasi wax nooga sheeg
kaarka keliya ma ahan waxa la jartay ee fuulistamka sidoo kale waxa ay dowladdu jaratay kaarka la yidhaahda isagana wiigta oo caruurta yaryarka ah ay ku gataan waxyaalaha ay u baahan yihiin oo ay dowladdu ugu talagalay nutritionka wax la yidhaahdo in canugu aysan ku imaan nafaqa darro wax la yidhaahdo kaararkaasna dowladdu waa jartay food stamkan in badan oo ka mida dukaamadii soomaalida waa laga jaray kaasina wuxuu u ahaa labada kaarba markii la fiiriyo udubdhexaad ama tiirdhexaad buu u ahaa businesskan dukaamadan hilo xalaalka loo yaqaana ama small grocerig oo dhan iyo big grocerieska tiirdhexaad ayuu ahaa dowladduna waa ay jartay waxyaalaha ay ku sababaynayso ay ku jaraysana markii aad fiiriso wax ama common ah ama guud ahaanba ka dhexeeya dukaamada oo dhan bay noqonaysaa waxaad moodaa in si gooni ah ay dadka soomaaliyeed dukaamadoodii u saamaysay arrintaas maxaa yeelay sanadkii k iyo fiftiinkaba inta dowladdu si u taarget garaysay dukaamadii soomaalida ayaa labadii kaarba loo jartay in badan oo ka mid ah amaba aan idhaahdo bercent ama bercent wax ku dhowba waa la jartay labadii kaar kaasina businesska wax weyn buu ugu fadhiyaa oo waxaa laga yaabaaba inuu sabani ama sixty bercent ganacsigiisu ku xirnaa kaarka ay dowladdu bixiso kaararkaas ay dowladdu bixiso ay ku taageerto dadka danyarta ah sidaad ka sharqabisayba waxaa tidhi kaararkaasi la jartay laga jartay hilibxaalada ay soomaalidu ama dukaamada hilibxaalka lagu gado ee soomaalidu ku leedahay magaalada colombus boqolkiiba toddobaatan markaasi ganacsigiiseebuu isku bixinayaa dukaamadiinnii hadda way furan yihiin dabcan bilahaandha waa go'naayeen saameynta intuu la ego idinku yeeshay bal ii sharax saameyn badan buu ku yeelanayaa ganacsiga maxaa yeelay dadka naga adeegta oo soomaalida ah ama u badanba emigrantska markii laydhahdo dadka muhaajiriinta ah soo galootiga ah dowladdu waxay ku taageertaa kaarkaas cuntada ay ku gadanayso iyo midka caruurta lagu caawinayo dadka soomaalida ama muslimiintuna waxay u baahan yihiin inay kaararkaa hilibka ku gataan weliba hilib xalaalka ku gataan hilibka xalaasha ah haddii ay soomaalidii ka waayaanna waxay ku khasbaysaa taas inay dukaamadii kale aadaan laakiin dukaamada kale kama heli karaan hilib xalaal wayna ku adag tahay qofka soo galootiga inuu kaashna isku isticmaala raashinkii asagoo dowladdu kaar ay u siisay uu ku gato raashin sidaa darteed dadkii immigrantska ama soo galootiga dukaamada haystay ee kaararka laga jartayna colays badan baa soo wajahay oo ah haddii businesskaagii fifty bercent wax ka mid a boqolkiiba konton wixii uu ku xirnaa haddii la jartay boqolkiiba kontonko kale hadduu qarash ahaan isu bixiyo dee waxba lagama faa'iidayay ka dhignaanaysa halkaas waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa ganacsade maxamuud xaaji aadan oo wariyaha v o a gobolka ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan uga warramayay kadib markii dowladdu ay jaratay kaararka inta badan looga adeegan jiray suuqyada soomaalidu ay leedahay loo yaqaano xalaalka oo la yidhaahdo food stam oo ahayd inay dadka soomaalidu inta badan dukaamadaasi wax uga soo gadan jireen
ramadaan ilkariim ayaan dhegeystaan dilana meel kastoo aad joogtaan halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in heshiiska lala galay dalka iiraan uu yahay guul weyn kadib markii shalayto dalalka quwadaha waaweyn ee dunida iyo dalkaasi iiraan ay wada gaareen heshiis ku saabsan barnaamijka nukleerka ee dalkaasi iiraan cabdiraxmaan xuseen fure oo stuudiya ugu weliya ayaa warbixintaasi noo soo koobaya heshiiskan ayaa ah mid waawaantiisu ay socotay muddo koob iyo labaatan bilooda iyagoo uu dambeyn wadamada quwadda adoon iyo iiraan ay ku heshiiyeen in iiraan ay xakamayso barnaamijkeeda hubka nukleerka taasoo loogu bedelayo in laga dabciyo cunaqabataynta dhanka dhaqaale ee haatan saaran madaxweyne obama oo ka hadlaya heshiiskaasi ayaa sheegay laba sano oo wadahadala maraykanka iyo dalalka kale ee bahwadaaga ah ee caalamiga ayaa guul ka gaaray arrin muddo sannado badan ah si cadowtinimo ay ku jirta xal looga gaari waayey taasoo ah in la gaaro heshiis muddo dheer oo dhammaystiran oo dalka iiraan ah faraya inaysan samaysan karin hubka nukleerka ee dhanka gulufka ama colaadda inkastoo ay jiraan xubno ka tirsan xisbiga jumhuuriga uu markiiba ka biyo diiday heshiiskan ayuu madaxweyne barack obama sidoo kale sheegay This deal meets every single one of the bottom lines that we established when we achieved a framework earlier this spring.
heshiiskan ayaa ah mid qodob kasta oo laga xaajooday horey loo sii qoondeeyey oo la buuxiyey shuruudihii laga rabay iyadoo la jaray dhaba kastaoo dalka iiraan uu ku samaysan karo hubka nukleerka ee dhanka colaadda ama gulufka islamarkaana ay kormeerayaasha waddamada reer galbeedku ay xaqiijin doonaan ka dhabaynta heshiiskan la gaaray haddaba muxuu heshiiskan ay gaareen dalalka quwadda adoonka iyo iiraan uga dhigan yahay dalalka khaliijka oo iyagu markiiba saluug ka muujiyey heshiiskaasi waxaan su-aashan hordhigay ibraahim maxamed maxamuud bakhbakhani oo aqoon u leh arrimaha dalalka carabta oo ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka naxdin ayuu uga dhigan yahay sacuudiga arrinta uu ka jawaabay oo ah mandiqadaas wadanka ugu baawarka weyn wasiirkooda arrimaha dibadda caadil jubayr isagoo urdun booqanaya wuxuu yidhi heshiiskaas waa heshiis khaldan maraykankuna uu ku khaldamay waana ka wada hadlaynaa annaga iyo saaxiibkan maraykanka wuxuuna sheegay in ilaa lixdan maalmood ayuu u baahan yahay in heshiiska la saxiixo in la la saxiixay in la ogolaado oo kongareeska maraykanka ogolaado marka waxay u malaynayaa sida uu hadda ka dhawaajiyey doctor caadil jubayr ba wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga inay sacuudigu pressure saari doonaan oo kongareeska saaxiibada ay ku leeyihiin dimuqraadiga republicanka ay dhihi doonaan oo intooda badan siiba kuwa republicanka ay iiraan kasoo horjeedaan ay culeyskaas madaxweyne obama inay ku saaraan dhinacaas ayay sacuudiga u badan tahay laakiin wadanka kaleo mandiqada khaliijka ugu awooda badan ee imaaraadka carabta ayaa isagu soo dhaweeyey heshiiskaas waxaanan ognahay inuu dhibaato dhuleed uu ka dhexeeyo ama jasiirada ay isku haystaan iiraan iyo imaaraadka imaaraadkuna kun yar socod siyaasada ayuu kula dhaqmayey jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ma laga yaabaa in waddamada khaliijku iyaguna shaaca ka qaadaan inay samaysan doonaan hubka nukleerka ee dhanka tamarta haddii heshiiskan ay xubnaha aqalka sare iyo aqalka hoose ee maraykanku ay ku meelmariyeen lixdanka maalmood ay haystaan waa kan mar kale ibraahim maxamed maxamuud bakhbakhani way dhici kartaa iyagu way bay ka dhawaajiyeen imaaraadku rabitaankaas way lahaayeen sacuudigu laftigiisu dhinaca kale wuxuu ku leeyahay anigu iiraan hadday nucleerka samaysanayso ku samaysan tamarta ku samaysan anigu waanu ogolahay laakiin waa inay siyaasaadkeeda bedeshaa waana midda dad badan oo caraba ay isweydiinayaan oo ah sacuudigu iyo ay isweydiinayaan oo iiraan la leeyahay ma arrintaanu reer galbeedku ay ku fasaxeen fasax fasaxitaankan ma waxaa la dhihi karaa inaad waxaad samaysid aad adduunka ka damacdid oo yemen iyo iyo iyo lubnaan iyo suuriya aad faraha kula jirtid iyo ciraaq mase waxay kaa dhigaysaa dawlad mas-uula oo isxakamaysa oo siyaasadaha wanaagsan iyo deris wanaagga kula noolaata deriskeeda carabta marka muxuu heshiiskan uga dhigan yahay maamulka madaxweyne barack obama waxaan su-aasha weydiiyey cabdikafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda obama dhowr waxba waa uga dhigan tahay waa midoo horta wax badan baa waxaa laislahaa maadaama uu ku guuldareystay doorashadii dhoweyd wax badan ma qaban karayo oo madaxay isla gelayaan iyo xisbiga jamhuuriga ah oo awoodda baarlamaanka haysta marka waxaad moodaa oo laleeyahay aad buu ugu guulaystay inuu isagoo oo waxaan la yidhahda lame duck ama aan sidaas u xoog badnayn oo awooddii baarlamaanka laga haysto inuu legacy ama magac uu ka tago oo uu wax shuruuc iyo wax weyn oo magacale uu dhaafo horta taas isaga waxay u tahay waxaa la yidhahda legislative maaragtay victory ama guul oo wax yacni aan la filayn weeye toban sano heshiiskaani soo socday heshiiskani waxyeello ma gaarsiin karaa xiriirka maraykanka iyo israa'iil waa kan mar kale cabdikafaar cabdi wardheere heshiiskaani israa'iil iyo maraykanka xiriirkooda wax badan ka bedeli mayo sababtuna wax kale maahe maraykanku mar kasta wuxuu isku dayayaa inuu taageeradiisii uu u fidiyo meesha la isku qabtay waxa weeye maraykankuna wuxuu leeyahay sidaana ugu fudud oo lagaga dhawri karaa qumbuladda iiraan israa'iilna waxay ku doodeysaa maya arrintaani waa u fududaynaysaa marka fikir ahaan baa la isku khilaafsan yahay maahe in iiraan aanay nuclear yeelan waa isaga mid haddii marka baarlamaanku uu baasgareeyo oo gudbiyo arrintan lixdan beri bay haystaan inay isha ku hayaan lixdan kaa beri haddii ay ogolaadaan israa'iil iyo maraykanka xiriirkooda waxba iska bedeli mayo laakiin waxaa laga yaabaa intaan hadda arrintaas baarlamaanka ayan ka bixin in israa'iil isku daydo inay loobigarayso ama isku daydo inuu kongareesku diido xubnaha aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose maraykanka ayaa haysta muddo lixdan maalmood inay heshiiskan ku meelmariyaan ama ay ku diidaan inkastoo madaxweyne obama uu sheegay in uu adeegsan doono awooddiisa qayaxan haddii heshiiskan aan la meelmarin
warbixintaasi ku saabsaneed heshiiska ay wada gaareen dalalka quudaha waaweyn ee dunida iyo dalkaasi iiraanna waxaa noo soo koobayay cabdiraxmaan xuseen fure
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
wa tahay mar kale subax wanaagsan rabadaan wanaagsan haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan mid ka mida qasiidooyinka rabadaanka oo ay ku luuqaynayaan kooxda xidigaha geeska
صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله سرد يمان هايستا رسول كاسين مضمانتا saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray sareediyo maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi عليه سلام الله سرد يا مالين هايستا رسول كان سين مضمانتا صدولك يا عايدة باهان رسولك دينا عصاري سرد يا مالين هايستا رسول كان سين مضمانتا saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi qasiidadaasi nabi ammaanka ah waxaa qaadayay kooxda xidigaha geeska halkaaad kala socoteen waa v o washington iyada ayaan ugu dambaysa idaacaddeenna subaxnimo intaan kulmi doono afarta galabnimo waa ibraahim xasan daandure iyo cabdiraxmaan furo oo idin le nabadgelyo rasuulkiisaaraduunyo kasaahidayee ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkiisaaraduunyo kasaahidayee ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله رسولك صار الدنيا كساهديك جستي رسولك سانك سحدي انتو راحة كصومي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.